waxaan u baaqayaa dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda amniga qaranka in muddo afartan iyo sideed saacadood gudaheed ah in ay soo dhigaan ciidamo ilaaliyo nabadgelyada wadooyinkaas wadooyinkii waa halbowlaha dalka haddii dad shicib oo wax gaari waa iska jiraan meel wax ka dhacay qaraxni bir waa gaari karo waxbaa gaari karo goobta dhibaatada ka dhacdin waa goob istraatiiji ah oo maalintii amarso shan kun lix kun oo soomaaliyeed ka adeegato kana baxdo waa istraatiijiyadii dhaawac ee dhibaatada ka gaarto maanta ninkii lagu dilay beri waxaad siiyeysaa adra shacbiina ku dhamaado sida dadka dawladda aan ka codsanayna muddo afartan iyo sideed saacadood inay faragelin degdeg ah ay kusoo samayso degmada afdeed iyo nawaaxigeeda say u badbaadaan shacbiga